ra-iisul wasaaraha soomaaliya brofeser cabdiweli maxamed cali ayaa ka soo horjeestay go-aan u dhowaan madaxweynaha soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed uu ku magacaabay degmooyin cusub dhinaca kalena waxa uu ra-iisul wasaare cabdiweli sheegay inaanay dowladdiisu iscasili doonin ilaa dowlad cusub laga soo dhiso waryahayaga magaalada muqdisho sayn abubukar ayaa la kulantay ra-iisul wasaaraha waxaanay ugu horreynta weydiisay sida uu u arko magacaabista degmooyinkaasi cusub
runtii arrintani waxaan ugu beertay arrinta magacaabida degmooyinku waxay annaga golaha wasiirada ku beertay walwal tiro badan sababta waxa weeye degmo magacaabideed waxay u baahan tahay broses ay soo marto marka waxaan leenahay anagu waxa weeye awoodda fulinta ay u xilsaaran tahay xukuumaddu in loo dhaafo wixii marka broseskaas yani dawliga aan soo marin oo golaha wasiirada aan soo marin oo golaha wasiirada aansan ansixinna de waxa weeye waa sharci darro oo de cid hadda iyadu dikreeta isaga magacaabi kartaa ma jirto dikreetada waad aragteen aan soo saaray qodobada yani dastuurigaana way ku xusan yihiin in ay soo maraan golaha wasiirada saasna lagu ansixiyo kabacdina madaxweynaha loo gudbiyo yani kala guur baa lagu jiraa waqti yar baa dhiman xukuumaddii xiligii kala guurka dowladdu waxay ku egta labaatanka agost marka intaasoo degmooyin in layska magacaabo intaasoo xilal ah in dikrotooyin madaxweyne lagu soo saaro aniga waxay ila tahay waa kheyro sharci inkastoo wareegtadan ay jawaab u tahay hadalka madaxweynaha haddana sideed u aragtaa in xukuumaddaada aanay saameyn lahayn oo wax qaraar ah soo saari karin maadaama musharax tahay wax iska bedelay xukuumadda ma jirto dowladdii waa jirtaa madaxweynehii waa jiraa xukuumaddiina waa jirtaa ilaa xukuumadda xukuumad kala wareegta awooddana iyo maamulkana xukuumaddu sideeday u jiraysaa go-aanka anuan amaaha dikreeta anu aan soo saaray waa go-aanka golaha wasiirada weeye golaha wasiirada ayaa isku raacay iyagaa u booday iyagaana go-aankaas kasoo baxay maxaa u sabab ah in degmooyinka uu magacaabay madaxweynaha aad sharci darro ku tilmaamtaan maxaad qodobo oo cuskateen
feri degmo in la magacaabaayo broses dheer bay u baahantay inay soo marto marka waxa weeye kaliya laleeya waxa weeye degmo waa la magacaabi karaa laakiin nidaamkii dowligaha inay soo marto weeye in proposalka u yimaado in golaha wasiiradu ay ka shiraan in ka fadhiistaan in la yani la falanqeeyo in la yani la qiimeeyo meeshu inay degmo noqon karto inaysan noqon karin laakiin soomaaliya in la magacaabo gobol hal gobol ayaa wax laga magacaabo toddoba degmo sharci yaqaano waxa ay leeyihiin ra-iisul wasaaruhu waxay ahayd in xafiiska uu wareejiyo oo nidaamka dawliga ah waxa uu qabaa sidaa si uusan awoodda maamulka uu leeyahay xagga ammaanka dhaqaalaha uusan kaga faa'iidaysanin ololaha doorashada ma ahayd inaad xilka wareejisid marka hore kahor musharaxnimadaada ma jirto waxaas meel dastuura kaa qoran tahayna ma jirto cusub meel axdiga kumeelgaarka kaa qoran tahayna ma jirto marka xukuumaddu ayada ayaa jiraysa ilaa xukuumad kale oo kala wareegta maamulka ay timaado arrinta xulista baarlamaanka iyadoo la ogyahay awoodda loo siiyay odayaasha dhaqanka boqol soddon iyo shanta ka kooban waa tii guddigii farsamada xulista baarlamaankana ay dib usoo celiyeen liisas dan aanay buuxinin shadoodihii baarlamaanka waqtiguna uu gabaabsu yahay maxaa tallaabo ah oo idinka qorshaysan arrintaas anagoo laba xaybood waxaa la rabaa in laisku wado mid waxaa weeye guddigan soxolitaanka ergada iyo baarlamaanka waxaa iska leh awooddaasi odayaasha guddigu waxaa weeye in keliya ah inay waafajiyaan criteriyadii amase shuruudihii qofku ma buuxiye mise ma buuxin marka waxaa loo baahan yahay guddigu marka farsamada baarlamaanku haddii reerkii ay dhiba ka timaado iyaga in reerka dib loogu celiyo usoo sharaxdeen xildhibaannimada marka iyagu ay go-aan ka soo gaaraan iyaga marka ayaa ciddii ay la kaashanayaan ay jirtaa laakiin guddi standin ah oo hadda jira oo ah guddi xallin khilaafaad oo kii ah loo abuuray arbitration committegii waktigiis waa dhammaaday odayaashii laisku hayay ayay ahayd inay go-aan ka gaar ma lahan karaan midda guddiga farsamada may anu liiskaas ay eegaya liiska anu kama warqabo warna kama hayo liiska laleeyahay waa la eegaya iyo lama eegin anugu ka ka ra-iisul wasaare ahaan waxaan rabaa oo keli waxa weeye guddiga xulista guddiga farsamada baarlamaanku waxay leeyihiin protocol lagu soo dhisay mandate bayna leeyihiin mandatekaasi iyana wax ka badsan ma samayn karaan waxna kuma darsan karaan marka iyaga sidoo kale waxaa loo baahan yahay in loo madax banaanayo sidoo kale shaqadooda marka guddigii shaqadooda inay qabsadaan iyana mandatekii ay lahaayeen oo loo abuuray in ay sameeyaan oo ka ekaadaan ciddii aan buuxin shuruudahaasi ay dib ugu celiyaan ciddii soo xulatay ciddii soo xulatana waxaa weeye odayaashii ka tirsanaa boqol iyo soddon iyo shanta oday ee soo gudbinaya liiska ilaan oday baa soo gudbinaya liiska
beesha caalamku waxay idinku eedeysay in qaar ka mid ah mas-uuliyiintiina dowladda aad ku kacdeen musuqmaasuq iyo faragelin aad ku haysaan soo xulista baarlamaanka sidee eedeymahaas u aragtaa maxaase kaga jawaabaysaa anigu wax eeda iyo wax shaqahan ku leeyahay laaluush iyo faragelin guddiga t s c da iyo wax anigu kolley anigu cabdiweli ahaan aan shaqaan kuleeyahay ma ay jirto ama odayaasha aan kuleeyahay ma jirto marka waxaa loo baahan yahay marka ciddii specifically shaksiyan la eedayahay in iyadu ay arrintaas ka jawaabto ayaa loo baahan yahay marka aniga kacabdiweli ahaan wax shaqa aan kuleeyahna ma jirto cidaan laaluush siisaan aan siinaana ma jiro ra-iisul wasaare ugu dambeyn maxay micnaha samaynaysaa iyadoo jiritaanka dowladda kumeel gaarka afar cisho oo qura ay ka harsan tahay misena khilaaf cusub iyo hadalle iska soo horjeeda inaad warbaahinta ka gudbisaan nidaamka dawligaa weeye nidaamka dawligaa unbaa yani laga wad hadlayaa mooyaane wax shidaahoo anaga iyo madaxweyne dhextan lahay ma jiraan
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli maxamed cali oo magaalada muqdisho ugu waramayay wariyaha iyaga saynab abuukar halkaad nagala socotaana waa v o e